madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa ku amray ciidanka dalkiisa inay fuliyaan howlgal kasta oo ka dhaca gudaha ama dibadda si loo ilaaliyo amniga qaranka masar iyadoo ay jiraan xiisado ka dhashay taageerada dowladda turkiga ay siiso xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi libiya madaxweyne asiisi ayaa booqasho ku tegay saldhigga ciidamada cirka ee dalkiisa meel u dhow xuduudda galbeedka masar oo dherarkiisu yahay kun iyo laba boqol kilomitir oo dherar ah islamarkaasina ay weheliyaan wasiirka difaaca dalkani maxamed zaki taliyaha ciidanka milatariga maxamed xigaazi iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan qaybaha ciidamada tv-ka qaranka dalka masar ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya madaxweyne asiisi oo daawanaya diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca oo sameynaya duulimaadyo tijaabo ah isagoo halkaasi ka jeediyey hadal kooban diyaar u noqda inaad fulisaan howlgal kasta oo xuduudda gudaha dalkani ama haddii loo baahdo kuwa ka baxsan xuduuddayna ayuu asiisi u sheegay tiro duuliyaal ah oo ka socday ciidamada cirka iyo ciidamada gaarka ah ee jooga saldhigaasi sidoo kale madaxweynaha dalkani masar ayaa intaasi ku daray ciidanka masar waa ciidan xoog badan oo ka mid ah ciidamada ugu xooga badan gobolka taasoo run ah buu yidhi laakiin waa ciidan toosan oo isdifaacaya oo aan hanjabaadyo samaynaynin waana ciidan nabadgelyo oo aan xadgudbaynin taasoo ah istaraatiijiyadeena iyo caqiidadeena oo aan isbedeli doonin ayuu si adag u yidhi asiisiga xukuma dalkani masar dhinaca kale madaxweynaha dalkani oo ka hadlay xaaladda dalka libiya ayaa sheegay in faragelin kasta oo toos ah oo masar ku samayso libiya in ay helayso sharciyad caalami ah sababtoo ah xadgudubyada ka dhacay magaalada sirta iyo deegaanada ku xeeran waa arrimo lama taabtaan ah oo ku aadan amniga qaranka masar madaxweynaha masar ayaa si adag hoose uga xariiqay in diyaargarowga dagaalka inuu yahay mid lama huraan ah marka loo eego qalalaasaha ka oogan mandiqada isagoo ku celiyey in masar ay ku baaqayso in la joojiyo fargelinta tooska ah ee dalkaasi libiya horaanta bishan xukuumadda qaahira ayaa ku baaqday xabajoojin ku aadan dalka libiya iyo in la qabto doorasho deg deg ah ogolaha hoggaanka ee dalkaasi dowladaha maraykanka ruushka iyo imaaraadka ayaa soo dhoweeyey hindisaha dowladda masar laakiin dowladda jarmalka ayaa sheegtay in wadahadallada ay taageerayaan qaramada midoobay ay yihiin kuwa muhiim u ah geedisocodka nabadda ee dalkaasi turkiga ayaa sidoo kale diiday baaqa ka soo yeeray dowladda masar waxa uuna ku tilmaamay iskuday lagu badbaadinayo jenaraal khaliifa xaftar kadib guuldarada ka soo wajahday dagaalada ka socda dalkaasi sidoo kale xeeldeerayaasha bariga dhexe ayaa hadallada asiisi u arka inuu yimid xili ay guuldarayseen wadahadalladii u dhexeeyey dowladaha webiga niilka ee masar suudaan iyo ethoobiya taasoo abuurtay xiisad weyn oo u dhexaysa xukuumadaha qaahira iyo adis ababa dowladda ethoobiya ayaa ku adkaysanayso inay howlgelinayso biixireenkeeda xili weli si rasmi aysan uga heshiinin saddexda dowladooda taasoo ay ka digtay dowladda masar cawaaqib xumada ka imaan karta arrinkaasi maadaama biyaha webiga niilka uu yahay mid ku xidhan nolosha dadkeeda oo kor u dhaafaya boqol milyan oo qof ah xuseen saxnuuni v o a qahira